شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى ولا ليال ما أنتو بش رمضان يتهي كوبيو تبنك بش رمضان كنا فربقول كوبيا فرتنك هجرية ووافقسن صدح ذا بش الشناد labada kun iyo labaatanka waxaan insha allahu tacaala halkan iskaga soo gudbin doonaa kelmaddii afaraad ee ka mida majaalista cilmiga ah ee uunala wadaagi jiray sheekheena sheekh rashiid waxaan kusoo dhowanayaa sheekha falyatafadal isheykhu mashkuuran wamajuura bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaa walmursaliin wclaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira wabacd walaalayaal kelmadeennan maanta waxay ku saabsan tahay dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay iyo fadliga uu leeyahay can abi hurayra xadiiskii abi hurayra rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo wariyey wuxuu yihi nebigu sabaqa almufariduun waxaa hormaray almufariduun baa hormaray waxay yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow wamalmufariduun rasuulkii ilaahayow maxay yihiin kuwa almufariduunna maxay yihiin waayo kuwa hormaray ee sabaqa hormaray wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kahiira wadaakiraat waxa ay yihiin waa ragga ilaahay tabaaraka wa tacaala xusaya in badan iyo wadaakiraat dumarka ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala lab iyo dhadigba dadka daakiriinta ah ee ragga iyo dumarka ilaahay xusa kuwaasaa hormaray sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun waxaa soo wariyey xadiiska alimaam muslim xadiisku wuxuu tilmaamayaa walaalayaal fadliga ay leedahay in la badsado dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay jala wacala adduunyadana ajar baa laga helayaa aakhirana qofkaasi ajar buu ka helaya waanay hormareen buu rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaa dikriga iyo xuska alle qofka muuminka ahi ayuhalmuslim inaad dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay aynu badino tabaaraka wa tacaala wuxuu uhi ilaahay tabaaraka wa tacaala isagoo muuminiinta la hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahow udkuru llaaha dikran kaiira dadka muuminiinta ahow ilaahay xusa udkuru llaaha ilaahay xusa dikran kaiiran xus badan ilaahay tabaaraka wa tacaala xusa yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaaha dikran kaiira ilaahay tabaaraka wa tacaala in la xuso oo dee dikrigii ilaahay la badiyo ayaa markaa qofkii muuminkaa la faraya waxaana fadligiisa axaadiis fara badan baa kusoo aroora oo dee maaragta uu ka waramaysa fadliga dikrigu leeyahay waxaa ka mid a waxyaabaha ku soo arooray xadiiskii can xandala wuxuu yidhi abubakar baa la kulmay wuxuu yihi waxaan ku yidhi kayfa anta yaa abubakar baa ku yidhi kayfa anta yaa xandala waa bal iska waran xandalow xaaladaada ka waran qultu naafaqa xandala waxaan ku yidhi ninkii xandala de nifaaq buu ku dhacay ama dee naafaq waan khalaas de waa munaafiq waxaan ihi subxaan allah maxaad leedahay qultu waxaan idhi waxaan dale eh nakuunu cinda rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkaanu la ag joogeynaa marka rasuulka aanu ag joogno wuxuuna xusuusinayaa jannadiiyo naartii sidii dee wax indhahaba arkayaba laakiin markaanu rasuulka ka baxno calayhi salaatu wasalaam aanu xaafadihii iyo caruurihii iyo awlaadihii iyo baartii tagno waxaaba waan iloobaynaa jannadii iyo naartii iyo dikrigiiba waa iloobaynaa abuu bakar baa wuxuu ihi fa wallaahi annakuna sidaasoo kale waanu la kulannaa waa run buuhi waa wax jira waxaanu u tagnay aniga iyo abubakar xandala iyo abubakar rasuulkaanu u tagnay calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi naafaqa xandala yaa rasuula allah rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam wamaa daaka waar maxaad leedahay xandala waa maxay arrintaas qultu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ow waanu markaanu kula joognay maaragtay nakuunu cindaka jannadii iyo naartii baad noo sheegtaa waanu baqanaa markaa ka annaa ra'ya alcayn markaanu agtaada ka tagno ee aanu xaafadihii iyo dumarkii iyo awlaaddii iyo baadhihii iyo aanu xaafadaha iyagii iyo qoyskii u tagno dee waanu iloobaynaa dikrigii ilaahay wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih ilaahay baan ku dhaartay nafta naftaydu gacantiisa ay ku sugan tahay haddaad daa'imi lahaydeen sidaa a ahaydeen iyo sidaa ay igaga tagtaan iyo dikri haddaad ku sugnaan lahaydeen mar kasta haddaa ilahay xusu lahayd markay ila joogtaan iyo markaa xaafadda joogtaan iyo markaad meel kasta ku sugan tihiin malaa'igtaa idin gacan qaadi lahayd idinka oo firaashyadiina jeefa idinka oo duruqyadiina maraya laakiin yaa xandala saacatun saaca laakiin xandalow dee kolba waa saacad kolbaa laga yaaba inuu dee awlaadiisii la qoslayo marba laakiin waxaa laga qaadanayaa yacni dikriga ilaahay iyo awoodda uu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala xuskaa uu ilaahay xusayaa yacni in malaa'igtu ay gacan qaadi lahayd isagoo oo firaashkiisa jiifaa yacni bimacnaa isagoo gurigiisa jooga xataa u tasbiixsan karaa subxaan allah alxamdulilah maxay ku yeelaysaa adoo iska jiifa subxaan allah adoo gurigaaga alxamdu lilah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah umuurtaba ilaahay baa kaa dulqaaday laa xawla walaa quwata ila billah hamiga iyo qamigaba way qaadaa sida rasuulku inoo sheegay salawaatu llahi wasalaamu aleh marka xuskaa ilaahay malaa'igtaaba soo xaadiraysa majaalistaada mar kastoo qofku ilaahay xusayo oo dee dikrigaa ilaahay iyo xuskaa ilaahay ku jiro ayaa markaa taana iyo fadliga ay leedahay ayaa laga qaadanaya hal xadiisoo kalena waan raacinayaa xadiiska can abi hurayra rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhum waa xadiis weyn toddoba waxaa loo hadhaynayaa hadhka ilaahay halkaana waxaa loola jeedaa waa ka carshiga sida dee axaadiista kale ay fasireen fii dillihi ay fii dilli carshihi carshiga ilaahay bay harhsanayaan waa dillu carshigi baa loola jeeda waayo axaadiista kala fasiraysa waxaa carshiga ilaahay harhsanaya maalinta aanu harjirin kaa carshiga mooyaane toddoba rasuulku calayhi salaatu wasalaam toddoba nooc buu sheegay ilaahay hayna waafajiyo toddobada iimaamun caadil iimaam dadkii kala xukumaya oo cadaaladda ku dadaalaya washaabun qof dhalinyaro ah oo nasha-a ku barbaaray fii cibaadati illah ilaahay cibaadadiisiibuu ku barbaaray iyo wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid iyo nin qalbigiisu mar kasta masaajidada ku xidhan yahay waa rajulun nin oo qalbigiisu mucallaqun ku xidhan yahay bilmasaajidi masaajidada ku xidhan yahay waa rajulaani laba nin taxaabbaa isu jeclaaday fillaahi ilaahay daraaddii bay isku jeclaadeen waanay ku kulmeen waanay ku kala tegeen ilaahay daraaddii bay ku kulmeen ilaahay daraaddiina way ku kala tegeen wax laga inay kala mashquuleen ilahay qof kastaba dee dee dantiisa iyo hawshiisa ilaahay daraaddiina way ku kulmeen iyagoo isjecelna hawlahoodiiba dee u kala aadeen wa rajulun waxaa kaloo ka mida nin ay u yeedhay gabadh u saaxiiba xusni iyo qurux iyo jamaal iyo nasab oo dee xumaan bay ugu yeedhay marka quruxna way leedahay dee nasabna way leedahay fa qaala inii akhaafu llah ilaahay baan ka cabsanayaa buu yidhi ilaahay baan ka cabsanaya iyo wa rajulun nin tasadaqa bisadaqatin sadaquu bixiyey sadaqadii uu bixiyey uu qariyey xataa bidixdu may ogeyn midigtu waxay bixinaysay wa rajulun dakara allaha khaaliya iyo nin ilaahay xusay isagoo keligiia halkaana qofku xuska ilaahay wuxuu maaragtay markuu qofku keligii joogo uu ilaahay xuso waa cajiib oo dee riyaagii wax badan baa ka baxaya waa cibaado laakiin dee uu siraysanayaa markaa waaba keligiiba fa faadat waxa ilmaysay caynaahu labadiisii indhood way ilmeeyeen ilaahay buu xusu xusay dikrigii ilaahay tabaaraka wa tacaala markaasaa faadat caynaahu indhihiisina way ilmeeyeen wa rajulun dakara allaah fa faadat caynaahu halkaana xuska ilaahay iyo fadligu leeyahy weliba sirta marka dee keliga aad tahay ee qofku uu sir yahay uu keligii yahay aad buu dee maaragtay u fadli waxaaba laga yaaba inuu ilmeeyaba markuu dee ilaahay xusuusto iyo cadamada ilaahay walaalayaal iyo dee ilaahay weynidiisa jalla wacalaa waxaanay ka fog tahay riyaagii iyo sumcadii istusnimadii iyo waxyaabihii kalena waa shay dee ka fog ama de waa shay ka dheer weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo dikrigiisa uu carabkeenna mar kastaba ku sugo maaragtay xuska ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulkuna xataa marka la dhaa ii dardaaran dikrigaa ilaahay iyo xuskaa ninbaa yidhi ii dardaaran umuurtii bay igu badatee carabkaagu yaanu ka suulin dikriga ilaahay buuku yii wuxuuhi umuurtii iyo sharaa'icu lislaam umuur fara badan baa dee umuurtii igu badatay waxaad ii sheegtaa qowl aan qabsado wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaame carabkaagu yaanu ka suulin dikriga ilaahay tabaaraka wa tacala yaanu ka suulin carabkaagu yaanu ka suulin dikrigii ilaahay tabaaraka wa tacala taasina waa taas yani carabku inaanu ka suulin dikrigaa ilaahay iyo xuska ilaahay tabaaraka wa tacaala waana dardaarankii alawaliina waalaakhiriin in laysu dardaarmo xuska ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaasaynu maanta kelmadeennii aynu ku joojinaynaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيك جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك إلى سبحانه وتعالى ميسانك حسنات كودر الشيخة إننا هنا جاي لو كوي كوي انتفاعي وأنا قاطع بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم intayna ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhri dacwana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online